Recording has been started.
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa golaha online facebook golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed waxaa jira lagu wareystay aqoon-yahanada siyaasiyiinta kala duwan ee caamka ku nool ee soomaaliyeed sidoo kale waxaan ku wareysanaa madaxda dowladda federaalka qaybo ka tirsan iyo weliba dowlad goboleedada sidoo kaleeto waxaa ra'yigooda ka dhiibta mujtamac fara badan oo aada u fara badan oo caalamka ku kala nool kala mid ah mambarada ama xubnaha joogtada ka ah golaha ninetysixty sidoo kale aqoon-yahanada ku jira xubnaha joogtada ka ah golaha nineteen sixty oo had iyo jeen kusoo bandhiga aqoontooda iyo fikirkooda siyaasadeed ayaa golaha nineteen sixty looga baahayaa mujtamaca soomaaliyeed caawaxa golahaas marti noogu ah saddex aqoon-yahan oo ka tirsan aqoon-yahanada golaha nineteen sixty ku midoobay injineer cabdulqaadir aqoon-yahan wandeere iyo weliba mustashaar ibraahim oo had iyo jeer ka faallooda arrimaha soomaaliya taasi waxaanu caawa jecel aan ku eegno barnaamijkan arrimaha soomaaliya kasoo cusboonaaday kadib marka uu yimi ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxaa la sheegay in dalka soomaaliya dalka etoobiya ay heshiis lix iyo toban qodob caddaleen taasoo aragtiya kala duwan laga muujiyey marka loo eego dalka soomaaliya gudihiisa iyo marka loo eego dalka etoobiya waxaan jecelaaba haddaba si aan u ogaano aqoon-yahanada soomaaliyada golaha nineteen sixty ku midoobay ra'yigooda bal hadda aan ku eego dowladan la hadla jirta ee maanta farmaajo hogaamiya ama hogaanka u haya dalka soomaaliyeed waxa ay doorteen iyagoo kasoo daalay faragelin dhinaca shisheeyaha ah iyo weliba siiba weliba dalalka saaka ah taasoo ay filayeen inay mustaqbalkooda dambe lugaha isugu taagi doonaan siday horey u ahaan jireen dowladda noo horjeedi doonta maanta halkee buu maraya arrinkii soomaaliyeed soomaaliya ka sugaysay inay dowladdaas wax ka qabato injineer cabdiqaadir sii daada
bismillahi raxmaan raxiim dawladdu aad ba u mahadsan tahay ustaad wafdeere iyo ustaad mustashaar ibraahimna aad baan u salaamaya iyo golahan jeeri kale mawduucu mawduuc aada u baahsan aad ba ugu mahadsan tahay su-aasha tan runtii dowladda hadda jirta markii maxamed cabdullaahi farmaajo uu u tartamayey jagada madaxweynaha soomaalidu waxay ku taqin keliya saddexdii bilood uu maaragtay ra-iisul wasaaraha ka ahaa laakiin waxa uu aan anugu isleeyahay markii doorashadii timi waxyaalaha ugu muhiimsan oo lagu doortay inay ahaayeen markii faragelin qaawan ay dowladda etoobiya iyo soomaaliya doorashadeedii lasoo gashay iyadoo la safanaysay murashaxiinta mid ka mid ah aanu ka arkaynay dad maaragtay xildhibaana ah oo si cadcad uga hadlaya xataa ma markii goobta la joogay wax lagu dooranayay iyadoo taas ay laga duulayo ba waxaa la go-aansaday in aan la dooran qof dowlad kale ay noo soo maaragtay dictate garaysay ama noo soo farta noogu soo fiiqday sidaasuu maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweyne ku yimi khudbadihiisii iyo arrimihii maalmihii ugu horreeyey dardarkii uu waday oo dhan waxay ku socdeen in soomaalida midnimadeedii iyo maaragtay faragelin siyaasadeed oo dowladaha jiiraanka iyo kuwa kaleba uu maaragtay ballan ku qaaday inaan maaragtay aan la samayn doonin taasna isagu isu taagi doono marka arrima hadalladaas uu inoo jeedinayay waktiyadii ugu horreeyey markuu kursiga yimi iyo hadda meesha wax marayaan aad wax weyn baa isbedelay waxaan ogeyn in faragelin ba isaga lagu keenay oo dowlad dowladaha kamid ah ay cambaynkiisii lagu tuhmayo hadda inay qayb ka qaadatay laakiin qof walba oo soomaaliya wuxuusu lahaa halkaasi uu maaragtay maxaa cabdullaahi farmaajo cambaynkii maadaama uu dhamaaday uu kursigii fariistay uu rabay hadda isagay khusaysaa in uu maaragtay siyaasadiisii bedelo uu ku yimi laakiin waxaa caddaatay wakti ka bacdi oo hadda sanad iyo xoogaa ku joogno in bishii ugu horreysay labadii bilood ugu horreysay hadalladii dardargelinta ahaa oo ku saabsanaa arrintaas in maxaa cabdullaahi farmaajo uusan maaragtay ka bayray kii ugu horreysana waxay noqotay markii qatar iyo khaliijku ay isqabsadeen oo qatar oo meel ah iyo imaaraadka sacuudiga iyo masar oo meel dhinaca kale ah arrintii dhexdhexaadku yidhi waa ka istaagay laakiin xagga qadar kula saftay una intii ka dambaysayna uu dhinaca qadar u jinjeeray siyaasadii hadda ugu dambaysay aan dib insha allah kaga hadli doono ethoobia tii kenya waxyaalo fara badan baa markaa isbedelay intii uu yimi kursiga qabsaday waxaa laga yaaba maxaa cabdullahi farmaajo maadaama isaguna tartamayay dadna meesha keensadeen in uu kursigii la yidhi anaguna qayb baan kuga keensanay adiguna magac baa lahayd anaguna meeshaan ku keensanay den xukunkiisaa lagula wadaagay ugu baahal laakiin waxaa laga yaabaa inuu maxaa cabdullaahi farmaajo haduu keligii ku imaan lahaa maanta wejigaan ku aragna maaha weji kale ku imaan lahaa laakiin hadda waxay muuqataa faragelin qaawan inay dowladihii carabta oo geopolitical soomaaliya laguga hordigayo isku ka mid yahay xarabuhu ka mid yihiin etoobiya hadeer door weyn ka cayaarayso siyaasadeeda gaar ahaaneed oo gobolka iyo midka kale oo maaragtay imaaraadku ay ay galaadka ka riixayaan soomaaliyana ay noqotay hadda balasil ama garoon lagu dagaalamo inagoona aynan capacityga ama lahayn awooddaas oo dhinacayaha faraha badan wadama maaragtay muddo soo jiro dhaqaalo lo power leh wadankeena lagu dagaalamayo aynan awoodi kari weydeen dowladeena maadaama dowlad soo burburtan ahayn siyaasadeena aynu dhisnayn amnigeenu dhisnayn inaan maaragtay jihadeena ka dhinto oo kusoo xiriy dowlad waa macsan
waayahay hadda aqoon-yahan waa dheere aragtida isaga ku aadan sida ay dowladda maanta jirta faragelinta dalka soomaaliya wadamada shee ku hayeen siday soomaaliya ku dooratay madaxda maanta joogta iyo saabka u maaraysay iyo meesha ay wixii ka sugaysay inay muxuu ahaaye maanta ka muuqato iyo ka duwan tahay qadiyadu waxay nala eegi doonaa haddana aqoon-yahan waa dheere
dagoodo aad iyo aad baad umahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan golaha waa salaamay waxaan kaloo salaamay dood wadaagaan salaamay injineer cabdulqaadir iyo mustashaar ibraahim waranbari run ahaantii anigu waxaan isleeyahay dhowr arrimood oo taariikhiya dhacay runta u baahanna in la xuso oo marka koowaad uu yahay in dowladda soomaaliyeed ay awood u yeelatay inay prime ministerkii rijinka igag ama bariga africaba ugu awooda waddanka ugu awooda badan hogaaminayay inay shir igadna jirin wadamo kalena aynatan la hoosi garayn arrinkaa waa arrin taariikhiya una baahan in la xuso sidoo kale waxaa ay aad la isu weydiinaya waayada dambe istraatiijiyadii soomaaliya ku aadanayd ee muddada ugu badnayd soo jirtay marka laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan ilaa hadda inuu isbeddel ku yimid laakiin waxaa la isweydiinayay isbeddelkaasi waa noocee oo ay dadku arrimaha soomaaliya iyo bariga africaba iyo arrimaha ethoobiya iyo soomaaliya udhexeeya su-aalaha isweydiinayeen waxay ahayd maxaa isbeddel oo ku yimid arrimaha ethoobiya iyo soomaaliya ku beegnaa cid walba waxay raadinaysay maxaa isbeddel oo ku yimid waxaa muuqatay in markii ugu horreysay inay dowladda ethoobiya inay dowladda soomaaliya ka fool ka fool oola fadhiisato oo heshiis ka fool ka foola la gasho inkasto inkastoo heshiiskaasi uu laba nooc yahay oo midna uu u baahan yahay hay-ado kale oo sharci oo dawli ah inay faafireebaan uu u baahan yahay oo in ku ekayn kuna filnayn madaxtooyada keliya aysan ku filnayn heshiisyada qaarkoodna mid madaxtooyada ku eg uu yahay oo siyaasadeed haddana inay markii ugu horreysay si laba heer dowladeeda inay u fadhiistaan oo qodobo noocaas oo kale ay ka heshiiyaan iyadoo lafteedaay waa arrin tilmaan u baahan waana arrin markii ugu horreysay dhacday halkii ay aan aqoonsi ama awood noocaasi aanay jirin oo istaraatiijiyadii ama arrimihii etoobiya ee ku beegnaa soomaaliya ay ka bedelaytaa waxaa iyada lafteeda dhacay in hadallo ay dadku soomaaliya u arkeen hadallo aan munaasib ahayn ee shirkaa gadaashii ay dhaceen laakiin haddii aynu guud ahaan sawir ka bixinno oo aynu isdul taagno waxa laga fili karay maxamed cabdullaahi iyo waxa hadda laga waxa dhacay ani waxaan isleeyahay inay tahay horumar iyo is-ogaansho iyo isfahan xagga rijinka ka dhacay laakiin waxaa la mulaaxadayn karaa ama la tilmaami karaa ama la dhaliili karaa in qodobada qaarkood ay u baahan yihiin faafire waana midda aan isleeyahay markay hay-adaha kale ee sharciga u gudbaan ayaa arrimaha qaarkood ay u baahan yihiin in la mariyo walaalow adoo codkaan kor igu qaadaayo bal waxaan waan u tegi doonaa heshiiskaa la dhacay faragelin baa dalka soomaaliya sheegaa dalkooda in adduun wadamo badan ku hayaan dowladda tan lafdigeedu waxay ku timi inay tidhaahdo dowlad mustaqila waa faragelin lagu hayn oo cid- oo wadamo kale waxu yeelin baa udhisayna noqona doona ma tahay tii maanta ma ku sifowdi wixii ismaashagoyinka ma muuqato run a- Waxa weeyaan, run ahaantii markaan wax isbedel ma keentay ku soco run ahaantii markaan sawir guud ka baxsho haa maxaa yeelay in eh, sidaanu aqoon jirnay in gobollo la imbawar gareeyo in deegaamo lala simo dowladda federaalka ee soomaaliyeed in eh, runtii loo eego inay eh, dual track waxa la oran jiray oo ay wadamada qaarkood reer galbeedka isticmaalaan sida maraykanka oo kale oo ah in si siman eh, laba hay-adood oo ishoos tago oo heer federaal iyo heer goboleeda in si siman loola dhaqmo qaab noocaas oo kale ayaa rijinka ka jiray laakiin waxaad moodaa een, dowladdan uu maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiyo inuu ku hawado inay noqoto hal irida in wadanka laga soo galo oo ay eh, meeshii loogu baahnaa in eh, loo sii maraa ama jawigaa lagu abuuraa ama jawigaa lagu diyaariyaay inay inay inay inay tahay marka anigu waxaan arkaa wixii laga sugayey qaar badan oo kamida inay muuqdaan dhaliilna dhaliilna way jiraysaa marnaba dhaliil la-aan ma jirin maxaa yeelay instituushino badan baa maqan awoodo badan baa dhiman marka dhaliil eh, waa jiraysaa wayna jirtaa laakiin wixii laga fili karay qaar kamida way soo xaroodeen baan isleeyahay dhidhowdo waayahay mase shaarka bal hadda aan u wareegi xaggiisa waa faahine waaqooyaha soomaaliyeed weliba aada uga faallooda arrimaha soomaaliya weliba muxuu ahaaye carabta sidan adigu sida kula muuqdaan arrintaas
daboodow horta baraha nineteen sixty dhammaan gabdha iyo wiilal iyo odayaasha akhyaarta waa salaamaya saaxiibada injineer cabdiqaadir iyo ustaad wardeere sidoo kale iyo adiga maxamed cabdi xas- maxamed xasana waa ku salaamaya walaal horta hore do- dowladihii ka horeeyey haddaan ku qiyaasno dowladdan maanta joogta ama nidaamka uu madaxda u yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed ra-iisul wasaare xasan khayre xoogaa faragashigii shisheeyuhu villa soomaaliya ay fadhiyeen way dhammaatay oo gabr oo kale ayaa xukuumadihii hore villa soomaaliya fadhiyey gabrana safiir wuxuu ahaa ethoobiyaana hase ahaatee madaahirkaas waa laga soo gudbay laakiin waxaad u malaysaa xukuumaddaanu imtixaankii ugu horeeyey in ay ku dhaxday oo dhinaca ah ee muwaajahada tooska ah gaar ahaan markay timaado xiriirka etoobiya iyo soomaaliya u dhexeeya dadkuna waa sugayeen ee jabuuti iyo imaaraadka iyo sacuudiga iyo dooxa in madaxweyne farmaajo lagu soo dhoweeyo taas waa wax iska dabiiciya iyo kharduum sababtoo ah suudaan iyo sacuudiga iyo imaaraadkaba xiriir dhow baa naga dhexeeya jabuutina dhiig baa naga dhexeeya laakiin meesha la filanayey madaxweynuhuna uu ku kaambengareeyey in uu ay- in uusan hoos fariisanayn waxay ahayd dowladda adis ababa iyo dowladda federaalka etoobiya waxaan ognahay sargaal ciidamada qalabka sida soomaaliya ka mid ah in xukuumadda madaxweyne maxamed cabdullaahi oo ah mudane qalbi dhagax ay u dhiibtay sirdoonka soomaaliyeed iyo sirdoonka etoobiyana ay hawshaas ay xiriir ka wada yeesheen ay labadooduna fuliyeen weji gabax bay ku noqotay madaxweynaha soomaaliya hase ahaatee cudurdaaro loo sameeyeyba tan hadda dhacday ayaa wixii oo dhan fugsatay oo ah waa run walaalkay wardheer suu sheegay sharaf weyn ayay soomaalida u tahay inuu ra-iisul wasaaraha etoobiya isagoonan qofna u tarjumayn ama waddan saddexaad uusan la socon inuu dhulka soomaaliya soo booqdo xiriirka soomaaliya wuxuuna saar noqonayaa ninkii mas-uulkii ugu sarreeyey etoobiyana oo abad soomaaliya soo booqda marka laga reebo boqor xaylo salaase xilligiisii marka waxayna ugu muuqataa qoraayada ay ku celcelinayaan xukuumaddu oo shacabkeedu iyo taageerayaasheedu inay yihiin kuwo xafa caleyhi zaman hase ahaatee waxaa u daliila inay xukuumaddu ay hoos fiirisay markay timaado manafiga etoobiya wasiirka warfaafinta soomaaliya oo maantaysa muqdisho ka sheegay mudane daahir maxamed geelle oo ah in ay ka fiiriyeen heshiiskan xagga dhaqaalaha isagoo sheegay inay soomaalida shacabka soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay ka shakiyaan heshiiskan ama ay kuwayshin ka keenaan hase ahaatee wasiirku wuxuu sheegay in ay dagaalka etoobiya in dagaal lala galo ay ka fiican tahay in ganacsi lala galo oo lala heshiiyo bimacnaa mabda'a dhaha almasaalix tatasaalax danuhu waa heshiiyaan hase ahaatee weli waxay u muuqataa heshiiskan la gaaray iyo sida etoobiya loola dhaqmayo in soomaaliya ay dhowr tilaabo ay ka dambayso etoobiya madaxweynaha soomaaliyana etoobiya wixii laga filayey in uu ku yiraahdo waa ugu horeysay inay kala baxdo faraha siyaasadda soomaaliya dekedaha soomaaliya dhaqaalaha soomaaliya horumarka soomaaliya etoobiya ciidamadeeda ugu horeyso inay kala baxdo deegaanada soomaalida ayaa la filayay laakiin oo soomaalidu ay bilaabaan mabda madaxweynuhu ku kambeyngareeyey oo isku tashi laakiin taasu ma imaan marka shisheeyaha marka laga hadlayo soomaaliduna etoobiyay u taqaanaa marka shisheeye inkastuusan silla soomaaliya maanta etoobiya fadhin laakiin waxaa la dhihi karaa khad kulul ayaa adis ababa iyo u dhexeeya muqdisho amaraduna waxay ka soo baxayaan etoobiya waxayna ku socdaan federaalka soomaaliya dowladdu waxa u faanto inay etoobiya ka gaabsatay inay xiriiro la samayso dowlad goboleedyada laakiin taas laftigeedu weli ma cadda waayo etoobiya weli qunsuliyadihii ay ku lahayd garowe iyo hargeysa weli sidoodii bay u howlgalaan albaabadana lama xirin marka heshiiskii lama dhihi karo madax banaanadii soomaaliya xukuumadani siday ballan qaadday way soo celisay inkasta oo wadamada carabta iyo jabuutina laka soo dhoweeyo laakiin adis ababa weli waxaan dowladan way waxaa la dhihi karaa way ka gambanaysaa
waayahay aniga kale ha u dhigo bal haddana weliba ku bilaabo mustashaarka laftigiisa waxaa jira heshiis la galay dowladda etoobiya dowladda soomaaliya wada gale qodobo fara badan buu ka koobanya laakiin dhowr qodob ayaa mucdu mucda ah heshiiska kale waxa uu sheegayaa san wada ognahayda in muxuu ahaayey wuxuu sheegayaa waxa ay si wada jir ah u caddeeyeen ama u sheegeen in dal kastaaba uu xushmeeyo madax banaanida dalka kale iyo sharafta dhulka ama xuduudaha dhulkaba sidoo kale madax banaanida siyaasadeed iyadoo loogu baaqay dhammaan hogaamiyayaasha soomaaliyeed inay si dhab ah ugu wada shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka dalka soomaaliya sidoo kaleeto waxaa ku jira in la hirgeliyo xafiisyo diblomaasiyeed iyo qunsuliyado ay labada dowladood si isdhaafsiga uga sameeyaan magaalooyinka gobolada dalalka soomaaliya iyo etoobiya kuwaas muhiimadoodu waa maxay fududeynta isdhexgalka bulshada sida socdaalka gaar ahaan dhinacyada waxbarashada ganacsiga dhaqanka ganacsigaas waxaa hoos yimi oo iyaguna meesha maraya in afar dekedood oo dalka soomaaliya ka mid ah etoobiya ay maalgashi ku samaysato waxaan ognahay markaad doonadaa qodob isku- isdul taagto in dowlad goboleedyadu ay qaarkood horey uga jireen qunsuliyado u shaqeeya si safaarad oo kale taasi oo ummadda soomaaliya u arkaysay in ay etoobiya dhowr gacmood oo kala duwan ku hayso dalka soomaaliya haddana waxaad moodaa heshiiskan in loogu sharciyeeyey kuwa kale aanay weli gaarin dowlad goboleedyada kale weli aanay gaarin oo ka furanin in loo sharciyeeyey in xafiisyada safaasida safaarada u shaqeeya oo kale ay ka furtaan sidoo kaleeto waxaa ka muuqata isdhexgalka bulshada isdhexgal bulsho wada naqaana waa ummad waa wadan la isku daray waa laba wadan oo la isku daray iyo laba bulsho oo kala duwan oo la isdhexgeliyey oo la isu ogolaaday xuduudaha in la isu fasaxo socdaha kala fuudeeyo oo aan haba yaraatee lagu soo gelin shuruudaha caalamka u yaalla xuduudaha looga tallaabo wadamada kala duwan sidoo kale waxay sheegaysaa halka kale in dowladda soomaaliya ka codsatay dowlad goboleedyadu in etoobiya ay tado aada wadankeena oo loo daaya ay leedahay heshiiskaas markaas sidaa u egto ma ka muuqdaan mid oranaya dalka soomaaliya waa mid maanta u madax banaan isagu ama mustaqbalka u madax banaanaan doona danihiisa gaarka mise waa midaad moodo in dhaqaale iyo dal iyo bad iyo dekado iyo siyaasad intaba faraha loo geliya dalka etoobiya waxay noqotaa mid saqaaaasaasadiga
wallaahi maxamedow hadal waxaa jira adiguna aad sheegtay aad xalayto meeshana hadda ku habboon ra-iisul wasaaraha etoobiya mudane aabe axmed markuu kasoo degay magaalada caasimada kumeel gaarka soomaaliya muqdisho wuxuu yidhi waxaan leeyahay ciid mubaarak soomaalida iyo oromada anigu waxaan u qaatay inuu ka wado oromada soomaaliya ku nool oromada soomaaliya ku noolna ciid mubaarak ha yidhaahda hadduu rabo laakiin dee ma siyaasad buu ka wadaayo ma tiro weyn weeye we- bay- bay bay tahay laakiin kalaanta ra-iisul wasaaraha waxaa fasiraya ha- hadallada qodobka afaraad oo ah furitaanka xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsuliyado xafiisyada diblomaasiyadeed safaaradaha waa xaraf ka hooseeya carabtuna af carabigana waxaa lagu yidhahdaa mufawadiya ama info hase ahaatee intaadan furin qunsuliyad wadani intuusan wadan kale ka furan marka hore waxaa loo baahan yahay inay wadankaas furanaya ilmatan hadda etoobiya oo kale fi xaalati etoobiya oo kale inay soomaaliya etoobiyaan badan ay joogaan dowlad goboleedyada kala duwan oo lixda ay ku nool yihiin soo etoobiyaan dad jinsiyadooda haysta oo etoobiyaana dhalashadooda etoobiyaan tahay dadkaasi markaasna ay jirto baahi keenaysa in qunsuliyado iyo xafiisyo diblomaasiyadeed ama ganacsi ama xafiisyo ganacsi la furo ama barnaamijyo hidaha iyo dhaqanka iyo isdhexgala la sameeyo marka hore waa inuu immigrationki dhacaa marka ma sida raisal annagaa hurudba soomaalida miyaa oo siiba gaaraan dadkeena anigu aan ka mid aho afartanka sano waddanka ka maqan miyaa hurudna mase aabe axmed baa soo jeedo markuu leeyahay waxaan leeyahay ciid mubaarak soomaalida iyo oromada baan ku leeyahay ciid mubaarak ma wuxuu ula jeedaa inay already dad badan oo etoobiyaan ah oo qabiilka oromada ah iyo soomaaliya ku nool yihiin taasuna ay keentay inuu xataa ciid mubaarak ku yidhaahdo bimacnaa waa in dad la helaa si qunsuliyad loo furo garowe midda ka furan iyo iyo tan hadda hargeysa ka furan waa xafiisyo diblomaasiyadeed baa la dhihi karaa sida hadda qunsuliyad community badan inkastuu joogo hargeysa iyo garow iyo deegaanada puntland iyo dad ethoobiyaano ka ka xamaasha laakiin nambarkoodu laftigoodu saa uma badna laakiin hadda bilmasal wadan laba wadan baan misaal usoo qaadanaya adduunka wadanka turkiga maraykanka wuxuu ku leeyahay lix quls afar lix lix lix lix xaafis afar waa qunsuliyado wuxuu ku leeyahay new york chicago houston iyo los angeles populationka labada kalena midna waa safaaradda d c ku taalla midna waa maktabka qaramada midoobay ama u jooga xafiiska turkiga new york u jooga afarta qunsuliyadood waxay kabargareeyaan baahida shan boqol oo kun oo oo turkiya oo america ku nool iyo ganacsi toban bilyan kow iyo toban bilyan lagu qiyaasay twenty seventeenkii wadamada turkiga iyo united states iyo maraykanka shacabka turkiga ee muslimiyinka ah waxay ku kala nool yihiin meelo u dhow dhow mas-uuliyadaha sida baahiduna loogu furay new york oo kale agagaaraha waxay degan yihiin massachusetts new jersey iyo new york metropolitan area north carolina iyo michigan iyo wisconsin iyo ohio turkiga deganna waxaa looga furay ayagana illinois indiana iyo florida iyo marylandna ayaguna waxay aadayaan new york california iyo texasna maadaama population badan oo turkiya joogo qunsuliyadaha ka furan mid walba los angeles iyo houston wadanka mexico waxaa ka jooga dad soddon iyo lix milyan lagu qiyaasay wadanka maraykanka kusoo dhawow tan
kantanroodna way ka furan yihiin oo mexicana waxaan ula jeedaa isdhexgalka la sheegayo waa ethoobiyan in loo soo raro iyo hijiro immigrationna waa la sheegay loo soo raro wadanka soomaaliya kadibna baahi qunsuliyaduu way dambeeyaan iyo xaafisada diblomaasiyadeed kadib la furo midda kale haddii isdhexgal iyo saa laisku sameeyey maxay sababta keentay qunsuliyadaha loo furayaa iyo fiisooyinka la bixinaya maxay yihiin oo mare dadka soomaalida ah ama etoobiyaanka ma ma bilaa fiiso miyaanan laga dhigayn haddiiba saa laisku dhexgalay arrinta ku saabsan ixtiraamka alixtiraam almutabaadal fi siyaadati walxuduud oo ah in labada wadani mid walba midka kale ixtiraamo madax banaanidiisa iyo xuduudihiisa xuduudaha soomaaliya waxaa la ogyahay etoobiya inaysan xad xad uusan u dhaxayn dagaalkii seven seven dhacayna ay jirto meel xabad joojin ay ka dhacday hase ahaatee heshiis xuduudeed ilaa hadda lama se- lama seexin soomaaliya traditional ahaanna waxay sheegataa siyaasad ahaan xuduudeedu inuu gobolka soomaali galbeed uu ka mid yahay xuduudda soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya xuduudda la ixtiraamayo ee etoobiya iyo soomaaliya waa tee madabka dhahaya labiyo tobnaad faqrada dhahaysa waxaa loogu baaqayaa adducaa alcamal iljaad lil hogaamiyaasha soomaalidu iyo waxaa loogu baaqayaa inay ha- shaqo wanaagsan ay ka sameeyaan ixtiraanka madax banaanida iyo midnimada soomaaliya iyo wixdata araadi soomaal dee siyaasiyiinta loo baaqayo ma dowlad goboleedyada mase waa cabdiraxmaan cabdishakuur baa loo baaqayaa dowladdu ayadaa dowlad wadanka ka ah hadday noqoto dowlad goboleed iyo hadduu noqdo xisbi siyaasiya oo dowladda qawaaniinteeda ama heshiisyadeeda caalamiga oo ay gasho khilaafi kara ma jiro yaa loola jeeda mase wadanka jabhad hubaysan baa jirta oo la rabaa in lala hadlo annagu ma garan taas runtiina markaan arrimaha dekadaha u imaado dekadaha wasiirku wuxuu sheegay maantaysa markuu shirka jaraaid ku qabtay wasiirka warfaafida daahir maxamed gelle in ay dekeduhu yihiin dekado la samaynayo in la sameeyo afar dekedood marka dee afar dekedood haddii la samaynayo wuxuuna ku tilmaamay maalgashigu inuu ka imaan karo labada wadan muwaadiniintooda shirkado wadamadaas wadama labada wadan laga kala leeyahay iyo wadamada deeqaha bixiya iyo shirkado caalamiya marka dekadaha la dhisayo haddii la samaynayo dekado soomaaliya ayadaa dekada iskale dhowkana annagaa iskale dowladda soomaaliyeed baana maamusha maxay tahay baahida keentay in etoobiya heshiiska lagu soo daro ilaa dekadaha waa la samaynaya haddii la samaynayo etoobiya haddaysan dekada maalgashanayn oo sida naloo sheegay ay labada wadani ay raadinayaan maalgashi caalamiya dee ma maalgashiga caalamiga dowladda soomaaliya keligeed raadsato mase ma naqaana applicationka sida loo buuxiyo etoobiyaanku applicationkay loo buuxinayaan mase maxaa ku hoos jira meesha wasiirkuna islamarkaa wuxuu ku daray in danaha labada wadan meesha looga shaqaynayo marka runtii heshiiskan heshiis socon kara maaha heshiisna lama dhihi karo laba dhinaca waa u yeerin etoobiya ay u yeerisay dowladda soomaaliya hal dhinac baana heshiis lala gaaray etoobiyana heshiiska ayadu yeerisay ayadaana qorasay waxay rabtayna qaadatay waxaana fool xun in weli lagu marmarsiyoonayo in danaha soomaaliya laga shaqeeyey dana soomaaliyeedna lagama shaqayn dana etoobiya ayaa laga shaqeeyey waana kuu socoliye walaal
waayahay madaqooyaan waa meelo la fahantiisa anigoo su-aashii hore daba socda fararagti ahaan isaguna si waafo heshiiskaasi la galay ee laba dal galeen waa jeclaan lahaa inuu mujtamaca caalamka naga dhigis
waa mahadsan tahay dhegoodow horta heshiisku waa heshiis ilaa lix iyo toban qodob ka kooban saa horan u sheegayna heshiisyada qaarkood waxay u baahan yihiin hay-ado kale oo shar hay-ado kale oo sharciya ayay u baahan yihiin haddaynu qodobka aad tilmaantay aynu marka horeba isu taagno horta waa waxay ku tusinaysaa inay laba dowladood heshiis gelayaan mar hadday laba dowladood heshiis gelayaan mulaaxado iyo hadal waa uu ka imaan laakiin asalka waxay tahay laba dowladood oo heshiis galay fiirso hadda macnaha waxaynu raadinaynay oo in badan doonaynay inaynu ethoobiya ay nagula dhaqanto sidii dowlad laakiin arrinkan ma jirin in badan oo ka mid a hadda ka hor ma jirin arrinka waxaa ka muuqda heshiiska inay laba dowladood heshiis wada galayaan markaan qodobkan keliya aanu eegno waxaa kaloo ka muuqda inay jiraan inay jireen hay-ado dawli ah oo heer federaal dowladaha xubnaha ka ahi inay inay xiriir si gaara oo lala hayan etoobiya oo istraatiijiyada hore oo jiray ku abuurmay saynu u wada ogsoonnahay oo markaa dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed ayan wax badan isla ogolayn ayaga oo abuum maamudkooda iyo jiritaankoodaba qayb ay ka tahay faragelin ethoobiyaani siday haddaba noo muuqato inay ku leeyihiin xafiisyo u shaqeeya sida qunsuliyado u shaqeeya oo aanay dowlad soomaaliyeed mid hadda joogto iyo mid horey u joogtay toona aanay aanay sharciyad siinin ay ku joogaan waddankaa ama ay xafiis ku furtaan laakiin markii u horreysay weeye oo ay la isla ogolaadeen labada dowladood in ay samaystaan xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsilado ufiirsa hadda safaarada bay kala leeyihiin labadaba ugow hadda haddana waxaa jira xafiisyo furan oo aan dowlad federaal loo soo marin oo ay furteen dowladda etoobiya furatay istraatiijiyad hore oo uu nin horeoo dhintay lahaana ku shaqaynayay marka waxaynu gudub waxay golna marka marxalad la kale oo tii hore ka bedelan oo daaqad kasoo boodka ahayd oo ah mid dowlad loo maro arrinkaa laftiisa hadal ma laga keeni karaa ha waa laga keeni karaa ciddii ayadu hadal qabta hadal way ka keeni laakiin waxay kutusinaysaa in markii ugu horreysay la isla aqbalay in ay waddanku hal waddan yahay arrimaha heer federaalna dowladaha deriska ah iyo kuwa adduunkaba ay u soo maraan heer federaal arrimaha qodobadaa ku qoran heshiiska qodobadaa oo ka farcamayo oo laga wada hadlay waxaa ka mid a isdhexgal runtii haddaynu qof kasta asaga siduu ola tahay uu ku fasirto wixii la qoro so qofba wax bay la tahay waxaa laga yaabaa in kun dhow kun ayaynu hadda ku dhegaysanaynaa intayna hadlaysa iyo intayna dhegaysanaysa kun baanu ku dhownahay haddaynan dhaafin qof kastoo ka mid ah tafsiirkiisa gaarka haddaan siino meel buu la aadi laakiin tafsiirka saxda ah waa un hal mid isdhexgal bulsho macnaa waxaynu naqaanay dad didaya oon sharciyad waddan kusoo gelin ama orama ha noqdaan ama alxaara ha noqdaan ama miskili ha noqdaan iyo dad soomaali ah oo didaya oo ayagu markay meeshaa tegayaan dariiqad dawladnimo ku gala ama ha isticmaalaan dad soomaaliyeed oo dhulkooda dhulka etoobiya degan sharciyada loo ogol yahay ama ha isticmaalaan shuruuc kale oo waddanka ogol yahay oo viisooyin iyo lagu galo laakiin waxaynu leenahay dhanna waxaynu ka nahay dad lagu soo didaan nahay oo aan dariiqadii haddii qaxootinimo lagu soo galayan dariiqad qaxootinimo lagu soo galo haddii dariiqad sharciya lagu soo galayo shaqadoonna lagu soo galo haddii dariiqad lagu soo galayo diblomasinimo iyo magangelya doonna lagu soo galo midaan ahayn baana lagu soo galaa heshiiskan wuxuu ku tusayaa in loo maro isdhexgalka bulshada dariiqad sharci ah in loo maro mana midda aynu raadinayno in badan oo aanu lahayn etoobiya faragelinta aynugu haysaa ha naga dayso ha noola dhaqanto oo in badan oo annaga ka mida aynu mar walba ku celcelinaa inay etoobiya nagula dhaqanto qaab waafaqsan qaab khilaafsan shuruucda caalamiga iyo midda diblomaasiyanimada intaba waa midda keentay inay gobollo iyo degmooyin siday doonto oola dhaqanto marka mar haddii arrimihii noocaa ahaa lagu bedelay heshiis loo marayo dariiqada sharciga ah ay dawladuhu wax ku wadaagaan haddana hadal baanu ka keeni waxaan rabnaa marka inaynu isdhexgal jaantaha rogan ah oo hadda aan ka qaylinayno oon leenahay oramaana dhex degan iyo wayna qaabayaan iyo waa afartan milyan aan leenahay haddii dariiqadii sharciga ahayd oo isdhexgalkii qaabkii sharciga ahaa ee uu heshiiska xuduudaha ogolaa iyo midka dawladeed markii loo sii marayna hadal baan ka keenay marka waxay noqonaysaa inayn kusoo dhawow kusoo dhawow qodobka aba mahadsan waqti baan haleelnahay kusoo qor ahay marka waxay waxay waxaynu noqonaynaa marka inaynu tafsiirkeena qof walba markuu qaataa meeshuu doona la aado anigu waxaan u arkaa heshiiskani inuu faafreeb u yahay dididii dadki soo didayey inuu fure u yahay in dadka soomaaliyeed oo safarka ay dhulkan ku aadaan ku dhibanaa inuu fure u noqonayo qaab sharcina waddanku tagaa wuxuu fure u noqonayaa dadka soomaaliyeed oo dad xagga ganacsiga dhaqdhaqaaqa ku fiican waddankana isbeddel iyo marxalad kale oo furfurnaana gelayahay oo la la bra private laga dhigay shirkadihii sida gaarka loo lahayay in dadka soomaaliyeed ay noqdaan dad arrinkaa ka faa'iidaysa ayagoo dariiqo sharci u maray marka qodobkan dambe oo kana markii la saaray ama hakad la saaray lagu boorinayaa inay dadka soomaaliyeed ay u midoobaan dawladnimadooda waxaa ka muuqata qodobkaa laftiisa haddaynu dhan kale ka eegnaayi qofba dhankuu doono iyo okiyaalo u xirta midabku yahay ku xihan tahay hadduu mid weynaynaya yahay waxa qoran iyo hadduu mid madoobeynaya yahaybe in dadkii etoobiya ay abuurtay ama dabada ka riixaysay si haykalkii iyo midnimadii dawladeed ee aynu rabnay loo carqaladeeyo mar walbana loo ragaadiyo loona curyaamiyo in dadkii ayaga ahaa fariin loogu dirayo inay dawladda etoobiya ay keliya aqoonsan tahay heer federaal inay ola wadaagto villa soomaaliya marka fariintaa waxay tahay wixii maanta ka dambeeyo aragtiyadii ku aadanayd soomaaliya way ka bedelan tahay midii hore waa mid cusube la socda anigu marka uma arko inay tahay mid iidhah ah ama mid uma aragta iila hadal ah madaxda heer gobol si ay noogu hoggaansamaan uma arka aniga lakin waxaan u arkaa inuu yahay mid ah mawqifkiina ku aadan ethoobiyoy kala qaybinta ahaa iyo kala xigsashada ahaa iyo ragaadinta hay-adaha federaalka ahaa mawqifkiina ku aada caddeeyey abi axmedna waa caddeeyey anigu qodobkan qaybta dambe saasuu ila muuqdaa isku soo duudub waxaan arkaa mulaaxado kasta iyo si kasta oo loo fasiri kara aqoonyahan inay ufasiraan laakiin qodobada iyo heshiiskaasi mucdiisa iyo marihiisa marka laga soo tago waxay heer federaal hay-adaha kale ee dawliga ee federaalka sida sharci dejinta oo kale ay leeyihin marka laga soo tago inuu yahay fure aada u muhiima runtii muddo dheerna loo baahnaa tillaabooyinka ugu fiicanay qaadeenna ay tahay dawladda federaalka soomaaliyeed iyo madaxweynaha uu ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin ay u baahan tahay qodobada qaarkood in si dhow loo eego
waayahay aqoonyahan injineer cabdulqaadir oo ah muxuu ahaayey laftiisu dadka aada uga qayb qaata doodaha ka baxan ku ahaa nineteen sixty labadana kusoo bandhigay baan hadda bal eegayaa isaga laftiisu waa ku heshiiskaasi soomaaliya etoobiya wada galeen guud ahaan iyo weli hadalada kasoo baxay labada dowladood shalay iyo maanta kusoo cabdulqaadir cabdulqaadir habaydhigooda waad ba umahadsan tahay inta intaan u gelin heshiiska kan iyo wixii ka dhashay bal marka hore isweydiin hore su-aasha ah waktigeedii ma ahayn in heshiiska kan la galo haddii su-aashaa si fiican uga jawaabno then inuu heshiiska kan legitimate yahay iyo in kaleba inoo soo baxay heshiiska kan oo mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid siyaasadeed isugu jira ah dawladda soomaaliya oo maanta joogta waktigeedii miyay ahayd ay gasho shaqadii dawladda soomaaliya kuwii hore iyada iyo tan joogtaba loo igmaray waxay ahayd in soomaaliya dib loogu soo celiyo dawladnimadii ina weli dawlad rasmiyo adag ma jirto waa ognahay dawladda federaalka ah xamar un bay ka shaqaysaa in amnigii iyo iyo heshiisiintii bulshadii dhowr iyo labaatanka sano isdagaalaysay dib ay isu aaminaan oo dib hal wadan loo noqdo hal dad loo noqdo laysla wada shaqeeyo bay ahayd shaqada ugu weyn inay qabanno dawladaha aan hadda dooranayn nin hadda ka hor faylasuufa wuxuu yidhi anuu ma garanayo dariiqa lagu guulaysto laakiin waxaan aqaan dariiqa lagu fashilmo wuxuu yidhi waa waxa markaa waxa maysirka ah aad ka hormariso waxa maymarka yani wixii mudnaanta kuwaad lahaa markaa tii labaad aad adigu mudnaanta kuwaad ka dhigto maxaad moodaa hadda dowladda soomaaliya heshiisyada tan internationalka ah ay gelayso inay mudnaantii kuwaad oo dalka ahayd inay dib u soo celiso ay ay maaragtay ay ay ay waktigeedii ka qaadayso taas waa mid midda labaad oo ah pointiga labaad aan rabay in caddo waxa weeye marka aad transferal negotiation soo fadhiisataan waddan laba waddan ay rabaan inay ka wada hadlaan heshiisiyo masiiriyo sida dhaqaalaha ah min ah mid bulsho ah mid maaragtay siyaasad ah weliba aad la gelayso maaha dowlad walba dowlad taariikhda soomaaliya in aad ugu fiicnayn aynan aragna taarikh ka duwan midii hore inoo badshaysa jirin waana arag wakti kala guura aynu samaynay aan weli taariikhdii hore inagu ku jirna aan kala guur gelin aan heshiisyada sano kale la gelayn marka heshiiskaasoo kale la gelayo waa in labada dowladood at least capacitygooda isleeyihin negotiationka principalkiis kuwaad waxa weeye qofka gacanta sare leh baa sheerka ugu weyn liiska waxa lagu qaysanaya qaadanaya marka inagu aasa dowlad ahaan hadda capacity-ga ma lahayn mid dhaqaal miyaynu leenahay mid military aynu ku difaaci karno heshiisyada aynu galno miyaynan lahayn mid dhaqaale miyaynan lahayn mid influency ah miyaynan lahayn intaas oo dhanba waxay noo sheegayaan heshiis walba aan galno inaan wax yar qaadan dono qof kaa xoog weyn kaa dhaqaalo badan oo kaa militarsan oo influence wadankii ciidamadiisii joogaan siyaasad ahaan aynu arkayno soomaaliya fargelinta dhowr iyo labaatankii sano ay ku haysay haddaad tiraahdo inagoo aan wax maaragtay horudhac aynan dhicin in heshiisyada caynkaas oo la galo naftigeeda baa ah khatar intaanba loo tegin heshiisyadu waxay dhigayaan marka heshiisyada hadda hadda usoo noqono marka sideedaba markaa heshiisyada tan oo kala gelayso anigu waxaan aaminsanahay in dowladdu ay yeelato siyaasad jaangoynsan oo horay u dhisnayd oo gobolka ah haddaadan siyaasad jaangoynsan oo gobolka aadan lahayn heshiis ma geli kartida marka siyaasaddaas waxay ku hagaysaa meeshii limitkaadu yahay xaggee tegi kartaa halkee baadan dhaafi karin xaggee adiga favor kuu ah xaggeeba waxaasoo dhan bay siyaasaddaas kuu qeexaysa laakiin siyaasaddaa guud haddaadan haysan nin bad lagu dhex tuuraa tahay waan dabaal aqoon waxaa laga yaabaa dhinacii xeebta kaa xigtana inaad dhinaca kale aada marka inagu kow ma lahayn siyaasad jaango-an oo gobolka ah bal aan eegno markaa inagu aanba ku degdegin inay siyaasad jaango-an oo gobolka ah lahayn bal tii hadda siyaasadda aan kasoo qaadno oo ahayd in labada tan dowladood cabdiqaadir qodobka kusoo dhawaaba mahadsan timeka ayaan ilaalinaya oda mahadsan kusoo dhawo qodobka ha marka siyaasadii midda hadda mase markaan kuleeyahay jaangoyntaa siyaasadeed qodobkii siyaasadda ay galeen oo ahayd in xuduudada iyo maaragtay midnimada iyo madax banaaninta iyo waxaasoo dhan oo mushashaarku iga horeeyeen oo si fiican u taabtay markaad go-aamada caynkaasoo kala gelayso inagoo og in soomaaliya siyaasadeedii hore oo weli dastuurkeenu uu weli tixraac ul yahay dastuurkii nineteen sixty oo inoo sheegayay in kilinka shanaad uu kamid yahay qayb soomaaliya kamid ah marka maynan si dadban ahayn inaad kilinka shanaad ka guurtayaan oo ka tanaasushay adoo si lacadna aadan siyaasad go-aan aada u samayn oo markaan leeyahay haddayna siyaasad jaan go-an oo gobolka aadan lahayn khaladaad aadan arkayn baa kugu soo dhacaya hadda kii qunsuliyadaha oo kale dowlad soomaaliya aynu intaas oo dhan aynu lahayn taariikh aan fiicnayn oo mugdiya in aan maanta inagu oo aan xamar la dhaafsiisanayn aan dhahno waxaan la walaagaynaa qunsuliyado inaan waddankao dhan ka furataan aan ognahay qunsuliyadahaas waxa ay qabtaanba inay yihiin inay waddankan ka shaqeeyaan ay jaajuusaan ay siyaasadiisa ka shaqeeyaan waddankii kala bahalkeeyaan adoon awood u lahayn inaadan qunsuliyadahaas aadan intelligence ahaan iyo aadan waardiyen karina aan ognahayna soomaaliya inagoo aynu waxba ku bedelanayno haysan safaaradihii aan furi lahayn baan haysan aan qosuliyadu iska bedahay maxaan ku bedelana marka inay etoobiya qosuliyada inu ka furato qosuliyada waxaan loo furaa sida mustushaarku sheegay adeeg bulsho adeeg fara badan oo bulsho oo oo oo oo oo oo etoobiyaanaba meesha ma joogaan kii dhaqaalaha dhaqaaluhu waa wax fiican oo anigu ma diidanin in dhaqaalaha isdhexgal oo dhaqaalo la sameeyo laakiin waktigeedii maaha hadda haddii ay arrimahaas oo lagu wada heshiiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo la ansixiyo oo la bilaabo in projectyadaas ay shaqeeyaan dowladduba waa inay kasoo baxdaa dhinaceeda heshiiska soomaaliya maadaama ay sidaas tahay ayna awoodi karin meelaha qaarkood amnigeedu inay sugto waxay imaanaysaa dowladda heshiiskula gashay inay ciidamadeeda waddanka la soo gasho ay baalkayso oo integritigaagii territorygaagii soo gashay marka anigu waxaan aaminsanahay heshiisyada tan waxay ahayd waktigeedii ma joogina inay fiican yihiin iyo xun yihiin waxa ka horeysa inaan waktigeedii aan la gaarin aan la joogin etoobiyana ayna kaga faa'iidaysanaysay arrimaha caynkaas waana mahadsan tahay dhagood waya aad iyo aad baa mahadsanyihin dhammaanba xubnihii kala duwanaa iyo aqoonyihii kala duwanaa ka qayb qaatay barnaamijkan caawa aan ku eegeynay bal dalka etoobiya iyo soomaaliya heshiiska wada garanaya taarikh ahaan dalka soomaaliya iyo etoobiya xaaladii ka jiri jiraya maanta meesha ay maraysay in dowladda maanta joogta magaalada muqdisho ka talaysa farmaajo hogaamiya ay kasoo baxday mas-uuliyin dadka dadka soomaaliya u dhiibteen hadala qayb qaatay injineer cabdulqaadir wada wadheere iyo mustashaar ibrahim oo adii jira aada uga fadl arrimaha soomaaliya waayahay golaha nineteen sixty codka waxaa qaadi doona wakiilada kala duwan ee golaha nineteen sixty wagolaha nineteen sixty dot com sidoo kale waxaa qaadi doona haddii la yidhaahdo puntland of selfan puntland puntlandis iyo southern news waa magacaygiyo dhagood oo idin leeg golaha nineteen sixty iyo barnaamijka qaybta labaad oo bixi doona dhawaan